bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu saaxib yaal hamiin mafaylaah waliba ha ka dhowaasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysada ee idaacadda raadiyaha baydhabo hamiin fayda dhegaystayaal weliba waa hamiinama sabteetu axadnaha galayta taariikhdu weliba ee kabeeganta tumiy toddobada bili toddobaad ee julaay sannadda labada kun iyo labaatii kowda dhegaystayaaloka qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysada idaacadda raadiyaha baydhabo asiin gudbii doognaa haddii ilaa raalli ku nagadiisiin dhugunsu doontaan weliba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo weliba usiidhikay jidlaame eh olka dhisahay magaalada tambaydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijka hasiin gudbii doona dhegaystayaal haddii ilaa raalluka nagada saasoo kale isla madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen weliba uu saxariga ku dharaya xabsiga wiin ee magaalada baydhabo isoona markaas gelinkii dambe ee geeka anbabaxay magaalada muqdisho ee caasimada dalka barnaamijka dabagalka wararka waraysada idaacadda raadiyaha baydhabo dhegaystayaal asiin gudbii doonna haddii ilaa raalluka nagada saasoo kale qodobka kale uu ka barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysa idaacadda raadiyaha baydhabo asiin gudbii doona dhegaystayaal weliba ku mid ahaa weliba hubaal eh in haddii xabsida nagadu waayaan goobo walbarasho dhaqancelin iyo weliba waacigelin iyo in isbedeladu koran walbarasho ama warshadaha saarow dembiyaal wiin oo intii hore khatar badan weliba saasay tiyaaray wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac barnaamijka dabagalka wararkii waraysa idaacadda raadiyaha baydhabo ee dhegaystayaal hamiinimadaasiin gudbii doongnaa kaasoo kale ah wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba uuse kulanka la qaaday garowe qaar ku mid ee walgorodkaha ku horjeeda amaba akajeeda koonfur galbeed ee ku sugan puntland barnaamijkaasi gudbiidoon dhegaystayaal haddii laaraali ku nagad kaasoo kale ah wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba dee raashin ee deersay dadka danyarta ee ku nool magaalada tambaydhabo barnaamijkaasi gudbiidoona shacabka magaalada muqdisho weliba aragti shal duwan ku dhiibidana bilaabashada howlaha doorashada barnaamijkaasi gudbii doona kaasoo kale abwaan xasan cismaan axmed oo dareenshay ka cabirow marxaladihii shal duwanaayay ee hamari hamartii dowladdaana soomaaliya barnaamijkaasi gudbii doon dhegaystayaal haddii laaraalo ku nagada qodobadaas iyo qodobadii kale hanay korya dhegaystayaal oo ku barnaamijka dabagalka wararka ee waraysa idaacadda raadiyaha baydhabo asiin gudbii doogna haddii laaraal ku nagada oo ku barnaamijka weliba siinsaaray waantisin guldarasyaanoo maxamed abdiraxmaan ibraahim jiiro eh welibana farsameeyaye xasan aadan khayre xasan jookar dhegaystayaal ha ka dhowaada mar kaliyo barnaamijka dabagalka wararka ee waraysa idaacadda raadiyaha baydhabo waayahay dhegaystayaal hamiin feyle saaxiibayaal si waliba isnin dhugunsaaytan weliba la dareertana idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhaba iyo weliba barnaamijka dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibayaal qodobkan kore ee uu ka barnaamijka ka qaadan weliba useeya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen weliba shidikey jidlaame ee oo laka dhisahay magaalada tanbaydhabo ee xarunta gobolka baay dhagaxdhiga madaxweyne laftigaran weliba ku weeliyaya wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed aadan macalin soomaaliya iyo saasoo kale gudoomiyaha degmada baydhabo xasan meel axmed biikole mas-uuliin kale oo koonfur galbeed ku tirsan wadada geekal shidikiya weliba diirasa afar kilomitr welibana kamid ataa howlaha bilowga eh oo lafadow in laga diictiraa wadooyinka burbursin ee magaalada baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen uu goobtasaytii ku hadalay weliba sheegay in tan ay ta wajihii koowaad ee rendhiska wadooyinka magaalada baydhabo welibana injineerada dhisaha jidkaas kala dardaaramay inuu dhisan jidfayla oo tay leh
gurigiinta inta joogtoo dhan waa salaaman tihiin salaan kadib maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiyo tobankii bishii toddobaad laba kun iyo labaatan iyo kow waxaan u taagannahay oon dhagax dhignay dhismihii jidadka magaalada baydhabo bilowgeeda kii ugu horreeyey jidka ugu horreeyey iyo kuwii kaleo ku xigayna insha allahu saas loo dhagax dhigi doono sharafayna noo tahay baahi weyn oo waxay ahayd ay qabeen dadka magaalada baydhabo jidadkan weyn oo magaalada isku xiro in la dhiso oo dibidhis lagu suubiyo marka waa wax aad loogu farxa maanta dadka baydhabo iyo dadka ummadda soomaaliyeed oo dhanba ay aad ugu farxaan mashruucan inaan dhagax dhigno oo uu bilowdo jidkii ugu horreeyey kuwa kalena ay ku xigi doonaan waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo cid kasta oo gacan ka geysatay oo ugu horraysa bangiga oo bixiyey lacagtii lagu dhisaayey iyo wasaaradda howlaha guud iyo hay-adihii kaleoo ka shaqaynayey sidaasoo kale maayarka iyo wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed maayarka oo aad xoog u geliyey wakhti badan ku bixiyey buuxiyeyna shuruudihii laga rabay jidka intaba dhammaystiray isagana aad u mahadsan yahay waxaan rajaynaynaa insha allaahu in bilicdii iyo quruxdii iyo magaalada baydhabo ay lehday ay soo noqoto jidadka kalena dhismahooda iyo dhammaystirkooda uu bilaaban doono kambaniga ku guulaystay dhismaha jidkan waxaan ka rajaynaynaa inuu jid quality leh oo dee sidii loogu talagalayna u dhismo qurux badan inay sameeyaan maanta maalin aan ahayn oy soo gebagabeeyeen oon furi doonnana ilaahay uu wakhtigeeda iyo jaaniskeeda uuna siiyo ilaahay na gaarsiiyo aad iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Hadduu shaqaalayaa, hadduu shaqaalayaa, gobiskee, qiraal gobiskee. Hadduu shaqaalayaa, hadduu shaqaalayaa, gobiskee, qiraal gobiskee.
waayahay dhegaystayaal hamiin feylahaasi warbin darartanba saaxiibyaal weli ku guda jirnay barnaamijka dabagalka wararkii wareysyada idaacadda raadiha baydhabo dhegaystayaal qodobka lihiga weliba useyaa ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigreen weliba geekisi rasmi ee xaragan ku jaray xabsiga weyn ee magaalada baydhabo xaragjarka xabsiga weyn ee weliba gubruug hayay wasiiro ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xildhibaano ku tirsan baarlamaanka soomaaliya heer maamul iyo heer dowladda federaalk soomaaliya saas oo kale maamulka gobolka iyo kan degmada ee ee goobtaas ku suganayay gaasiyada kuriyeed madaxweynaha weliba uu isu kormeeray goobaha ama ay ka koobantahay xarunto cusub welibana sheegay in tangeta tumuujiyaas horumarka hiigsiga horumarineed ee ifow ee deegaanada koonfur galbeed ankorin weliba malisetii ku hadlaya gudoomiyaha degmada baydhabo mudane xasan macalin axmed biikole
koonfur galbeed nabadoonka mudane cabdicasiis xasan laftigare hogaamiyaha koonfur dowladda koonfur galbeed wasiirka cadaaladda dowladda federaalka wasiirka dowlaha guud xuliyeedka dowladda koonfur galbeed wasiir dowlaha maaliyadda iyo wasiirada kale martada ay wasiiradii taliyaha ciidamada guud hayada gaashuruubta janaal maxamed cabdiraama aadan iyo wasiirada dowladda koonfur galbeed iyo xildhibaanada dowladgoboleedka koonfur galbeed iyo markashaafta magaalada ambaawadiidka wanaadinta hanraabta kasoo qaybgashay xabradda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamkeedid waxaan u malaynayaa mashruucan oo xabsiga degmada baydhabo ku furi waa mashruuc loo baahanaa aada iyo aad gobolka baaygaaraan degmada baydhabo u baahanaa ayuhaya mashruucan waa ogtiin xabsida magaalada baydhabo waa xabsi maxaa dhahda aadagan oo cariiri ah oo dowladda talyaana dhisay ayaa kulkeeda ku oolay maxaabiista ama dadka ay cadaaladda sugaayeen sugayaasha ah dhibaata ay ku qabeen alxamdulilahi rabb alcaalamiin dowladda dofada carabkii dowladda koonfur galbeed hogaamiyaasha waa dadaaleen in aniga ciidanka shuruubta in la dhisa cabsida waxaa la waxaa suurtageliyey in maxaa la yidhahdaa maxaa dhulkaan la hela maxaa la yidhahdaa dowladda la hesho oo dhulkaas saaweyn waxaa yacni suurtageliyey dowladda koonfur galbeed hogaamiye cabdilasiis xasan maxamed abdidareen iyo maayarkii magaaladan joogay marka faa'iido way bahaagtay dowladda dowladgoboleedkana faa'iiday u tahay dowladda maxaa dhaheen sharafay yacniyaaliyada ka qaadatay dagaalaa la geliyey dagaalaa la geliyey dagaala ugu soomaaliyeed yacni maxaa xabsi looga dhisay marka aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka cadaalad doorasho qabtay iyo wasaaradda maaliyadda oo dadaal dheeri samaysa oo soo dhisay intae ciidanka cusub oo shaqo badan oo ku qabtay waa xabsida waa xabsi balaaran oo maxaa la yidhahdaa waa maxaabiista yacni banaanka imaan karta oo ay ku ciyaarin karto ay ku dhisan karta oo maxaa la yidhahdaa xusnoodan hagaagsan guryaha maxaa guryaha aada u fiicana banaankarta haddii la rabo ay kuleysa karaan waa waqti dhowmaa laakiin xabsi noocan oo kale oo ka dhisan maxaa gobolada dalka soomaaliya waa yani steedka koonfur galbeed faa'iido weyn ay u tahay aad baan u faraxsanahay waxaan ku mahadcelinaya maxaa yeelay dadkii howsha ka qayb qaatay oo reergeliyey maxaa bilaana baan ujeedinaya madaxweynaha koonfur galbeed xukuumaddiisna maxaa bilaana baan ujeedinaya insha allahu tacaala horumarkaas ayaan isku ognahay in dalka loo sameeyo
sharafay ii tahay inaan maanta aan xarbi jarno xabsi loo sameeyey koonfur galbeed lagana dhisay xarunta ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed xabsigaas oo ah xabsiga ugu weyn ama ugu horumarsan xabsiyada maanta soomaaliya ka dhisa marka ugu horeyso waxaana lagaa uga mahad celiyo cid kasta oo gacan ka geysatay oy ugu horeeyaan shacabkii soomaaliyeed ee dhulkan laga qaaday una bixiyey in dalku lagu fuliyo aada iyo aada u mahadsan yihiin dareenka wadaniyada iyo dowladnimada ay suuqiyeen oo ay quureen kuwankii iyo hantidii ayaga iska lahaayeen ay u quureen in dalku laga dhigo marka ugu horeyso aada iyo aada u mahadsan yihiin waa u mahadcelinayaa haddii aysan aqbali lahayn oy dowladda aysan sii lahayn dhulkan ma dhisneen dhulkan quruxda badan iyo xabsigan quruxda badan iyo dhulkaan intaan leh laga helayn haddii aysan dadkaas aqbalan marka waxaan waa uga mahadcelinayaa waxaan ilaahay uga rajeynayaa in bedel kale oo ka fiican uu siiyo iyo dhul kale oo ka fiican aaday ugu mahadsan sidaas oo kale waxaan u mahad celinayaa hay-adihii lacagta ku bixiyey iyo dowladihii lacagta ku bixiyey dowladda sweden si goonaa ugu mahad celinaynaa waxaana ka rajeynaynaa mashruuca inuu sii socdo oo weligiisii labaad uu sii socdo oo xabsiga la dhammaystiro baahiyaha kale oo ka jirana la dhammaystiro waxaan saasoo kale u mahad celinaynaa wasaaradda cadaaladda oo waqti badan gelisay iyo taliska ciidanka asluubta iyo wasaaradda maaliyadda oo fududaysay broseyska iyo nidaamkii lacagihii lagu heli lahaa oo looga dalbi lahaa hay-addii dhistay ayadana aada iyo aada u mahadsan yihiin intaas kadib si guud cid kasta oo ka qayb qaadatay oo ugu horeeyo dalbeydii la siiyey dhismahan oo sidii la rabiyo dhisay isagana uu kooga yahay uu ku looga mahad celinayna intaas kadib runtii nin kasta oo reer koonfur galbeeda ama reebaydhabaa wuuga ayuu jirto baahida ugu horeyso oo xabsi xabsiga wuxuu bisan yahay markay ugu yar tahay konton sano nin kasta oo reebaydhabaahna waa ogyahay xiriiriga iyo dhibaatada ka jirta iyo culayska iyo xitaa istaraatiiji ahaan meeshuu ku dhisan yahay waxaa loogu talagalay waagii adduunyada ay ficnayd oo dhibaatada ay yarayd oo guriga uu yaraa oo waxaana masiibada hadda jirta aysan jirin yaa loogu talagalay dad yar ay dembi daraan lagu xiro ayay ahaan jirtay yaa loogu talagalay hadda dad dembigii iyo dhibkii iyo masiibadii baa tirada ka badatay marka asaga oo weliba wejiyo kala badan leh dil badan ma jiri jirin qarax ma jiri jirin shabaab ma jiri jirin tuugadan iyo imaamla-aantan tirada badan iyo qaadooq dariiqa ma jiri jirin waxaasoo dhan oo soo kordhay darteeda iyo waxay u baahan tahay in xabsi kaas ka weyn loo helo marka farxad iyo sharafay noo tahay baahin taagneydayna ahayd in xabsigan saan u quruxda badan la dhiso agabkiisana la dhammaystiro sidaasoo kale maxbuuska ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaa asluuboogu bixiyey waa meelaha markii dowladnimada soomaaliya ay burburtay waxaa la suubiyey xarumo la yidhaha dhaqan celin oo dadka diinta lagu baro oo lagu haayo balwada loogu ilaaliyo waa sidii kalada waa shaqadii asluubta ay lahaynay hayaan dhaqan celinta iyo culummada furatay meesha xabsiga waxaa loogu talagalay ninka inaan lagu ciqaabin oo lagu dhimin ciqaabna ay ugu firnaatay inuu uu xorriyadiisu waayo laakiinse uu helo faa'iido ka tiro badan la dhaqan celiyo balwadii iyo dhibkii iyo dembiyadii ugu jiray laga yeelo wax la baro aqoon diin iyo maadi ah uu ka faa'iidaysto tacab iyo wax soo saar iyo farsamo uu ka faa'iidaysto dugsiyada farsamada la furo sida dharka loo baro la baro sida loo shaqaysta la baro sida maxaa yihi beeraha loo runto la baro mashruuc tiro badan waayo asluubta shaqadeeda intiina in laga bilaabo oo ay hay-adaha dhan shaqadaas ay bilaabaan xabsigana ee dadka ku xiran ay ka faa'iidaystaan ayaan rajaynayna insha allahu laga dhamaystiro dib looga soo celiyey wax allaa in wixii ay lahaan jirtay asluubta oo ugu horeeyaan beerihii asluubta ilaalidii wax soo saarka tirada badnaa iyo warshadihii ay lahaayeenna dib loo soo celin doonaan rajaynayna insha allah ugu dambayntii taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka asluubta ee, koonfur galbeed iyo taliyaha xabsigaba waxaan rajaynaynaa in amnigeeda iyo ciidankeeda iyo sidii loo dhammaystiri lahaa shaqooyinkooda ay dhammaystiraan aada iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Atu shaharaya, atu shaharaya, atu miskin, atu miskin. Atu shaharaya, atu shaharaya, atu miskin, atu miskin.
waayahay saaxiibyaal aamiin fayle melo baroogtan iyo sulbanin dhugun saahitanba wali ku guda jirna weli ee, barnaamijkii dabagalka wararkii wareysada caddi raadi habaydhaba saaxiibyaal qolob qodobka kale nihig weliba useeyaa weliba hubaal ee in haddii xabsiyada inagoodu waayan goobo walbarasha dhaqan celin iyo weliba wacyigelinba iniyo in isbedelo koran warshado hasaarow dambiilyaal weyn oo intaaseytii hore khatar badan weliba saaseytii eray wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo ku hadlayay xaragjarka xabsiga weyn ee magaalada baydhabo
dhismaha cusub ee xabsiga baydhabo janaay oo ah xabsigii labaad oo aan ka dhisno maamul goboleedyada dalka xabsiga baydhabo waxa uu soo labeynayaa xabsigii aan ka dhisnay garowe puntland sidoo kale waxaa leega gebagabaha loo maraya xabsiga gaalkacyo oo aan toddobaadyada soo socdo furi doono kii muqdisho oo wejigiisi labaad uu noo dhammaan rabo helitaanka xabsiyo lagu haayo laguna dhaqan celiyo maxaabiista islamarkaana leh adeegyada lama horaanka u ah una qaabaysan hab horumarsan oo ku habboon nolosha aadanaha iyo dhaqan celintiisa waxay astaan u tahay dowladnimada ilaalinta xuquuqul insaanka iyo daryeelka maxaabiista oo ka mid ah qaybaha nugul ee bulshada una baahan in ilgooni ah lagu fiiriyo mar walba falsafada ay ku dhisan tahay mudnaansiinta xabsiyada ayaa ah in xabsiyadu yihiin hay-ado cadaaladeed qabto qaybaha ugu dambayso howlaha qaran ee bahda cadaaladdu hayso eedaysanayaasha uu booliisku soo qabtay xeer ilaalintuna dacwad ku soo uroogtay qareennadu difaaceen garsoorayaashuna xukumeen soona dhammaystay heerarka kala duwan ee maxkamadaynta oo uu xukun xabsi ku dhacay wuxuu marka ugu dambeeyo waajibkii cadaaladeed ee saarnaa ka guto xabsiyada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada asluubta soomaaliyeed sidaas daraaddeeda haddii aan la helin xabsiyo ku habboon kuna filan inay waajibaadkooda gutaan waxaa meel sal waxaa meel salka ka duleela noqonaya ama weel salka ka duleela noqonaya dhammaan wixii howlo cadaaladeed ee horay loo soo qabtay oo dhan waxaan aaminsannahay islamarkaana aan ka dhaxalnay shakhsiyaddayda khibradihii hore intii aan ka shaqaynayay howlaha amniga in xabsiyadu yihiin goob aad u khatar badan una baahan in lagu dhaqo halbeegyo cilmiyeysan oo aan looga oo aada looga taxadiray si loo si loo xaqiijiyo ujeedooyinka cadaaladeed iyo kuwa amni ee loo dhisay waxaa hubanti ah in haddii ay xabsiyadu noqdaan ama ay noqon waayaan goobo waxbarasho dhaqan celin iyo wacyigelin inay isu beddelayaan warshado soo saara dembiiliyaal ka waaweyn intii horena ka khatar badan markii bixinaya sidaas daraaddeeda ujeedka ciqaabeed ee xabsiyadu u jiraan kasakow siyaasadda qaran ee cadaaladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa ay ku salaysan tahay in xabsiyadu noqdaan xarumo horumarin bulsho oo kor loogu qaadayo garaadka garashada iyo xirfadaha aqooneed ee dadka la xukumo si looga badbaado mustaqbalka iyagana loo badbaadiyo oo aysan isu beddelin caadaystayaal dembi ku noola si guud maxaabiistu waa qayb ka mid a bulshada oo aan u adeegayno waxa ayna xaq noogu leeyihiin inay helaan cadaaladda ay mudan yihiin oo la hubiyo in maxaabiistu aysan la kulmin dulmi iyo ku-takrifal awoodeed oo ku reeba uurkutaallo mahadha ah oo uqdadaha uu maxbuusku ka qaado dowladnimada iyo laamaha cadaaladda arrintaas oo arrintaas ayaana ah midda ay tahay in aan iska saarno waajibka koowaad waxaa noo qorshaysan inaan horumarinta howlaha xabsiyada ku wajahno aragti cilmiyeysan oo aada looga fakeray annaga oo kaashanayno machadka sare ee daraasaadka amniga wasaaradaha arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo guud ahaan laamaha amniga waxaana rajaynaynaa in saldhig fiican u samayso qorshaha qaran ee horumarinta howlaha xabsiyada dalka waxaan jeclahay in dhammaan laamaha cadaaladeed ee dowlad goboleedyada ay nala qaataan aragtida noocaas ah dhowraan dhankoodana ay ka qaataan wixii uga aadan ama dadaallo horumarineed ah oo arrimaha aan soo sheegnay ku saabsan waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo gacan ka geysatay dhismaha xabsiga oo ay ugu horeyso dowladda sweden oo maalgelisay waxaan kaloo rabaa inaan halkaa uga mahadceliyo sida taliyaha uu sheegay dadkii shacabka ahaa ee dhulkan maanta aan xarjarka ku samaynayno oo loogu adeegi doono danaha guud bixiyey kuna maaragta deeqay dalkooda iyo deegaankooda si loogu adeego danaha guud waxaa kaloo rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo wada shaqayn hufan muujiyeen intii aan xilka joognay iyo guud ahaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo xaqiiqdii walaal qaran hiil qaran muujiyey intii uu joogay xukunka waan uga mahadcelinaynaa dadaalada guud iyo midda gaar ahaaneed ee koonfur galbeed qusayso gaar ahaan bahda cadaaladda oo xaqiiqdiina garab istaagay aadaan idinkaga mahadcelinayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Adu shaharaya, adu shaharaya, o miske, adu miske.
waayahay dhegeystayaal saaxiib yaal habeen fayla idaacadda raadiyaha baydhowstooseen dhugun saaitan siiti sagaal dhibic shan walibana si gaareen la dareertana barnaamijka dabagalka wararkii wareysada idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiib yaal qodobka kale barnaamijka uu nimadan haka qaadano libowseya abwaan xasan cismaan axmed oo dareenshii kacabirow marxaladihii shaldubnayti ee hamartii dowladana soomaaliya iyo markaasiti dalka ku fooldeen doorashooyin
sugaantaydan maanta soomaaliya marxaladda ay marayso iyo sida ay isugu toostay ee u hagaagtay iyo tallaabada wanaagsan ee mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed intaba ay qaadeen annagoo ku diirsannay geeddi-socodka nabadeed iyo qaabka doorashada ayaa waxaan ku cabbirayaa gabaygaygan gabay baan tirinayaaye toosi luquntaada tiinlaydaan gelayaaye toosi luquntaada tilmaantaydan qaata oo toosi luquntaada hadalkaygan toosan tiigso oo toosi luquntaada ilaah baannu tuugnaya toosi luquntaada baryadii timida toosi luquntaada dowladdeennan toostaya toosi luquntaada maamulkeennan baa talinayaaye toosi luquntaada qarankii istaagya toosi luquntaada tubti noo hagaagtaya toosi luquntaada ilaah baannu tuugnaya toosi luquntaada baryadii timida toosi luquntaada dadkii isku toosya toosi luquntaada ciidankeennan baa tuurana toosi luquntaada taliskiisan baa howlgalaya toosi luquntaada qabyaaladii tirtirantaya toosi luquntaada ilaah baannu tuugnaya toosi luquntaada baryadii timida toosi luquntaada xumaantii tagtaya toosi luquntaada jahligii la kala tuurya toosi luquntaada barwaaqaa timida toosi luquntaada toddobaatankii timida toosi luquntaada ilaah baannu tuugnaya toosi luquntaada baryadii timida toosi luquntaada beentii way tagtaya toosi luquntaada taladii hagaagtaya toosi luquntaada wixii aan tabnaa toosi luquntaada madaxdaa u taagane toosi luquntaada ilaah baannu tuugnaya toosi luquntaada baryadii timida toosi luquntaada xornimaa timida toosi luquntaada taariikhdii la raaciya toosi luquntaada xisbiyaha tartami toosi luquntaada cadaalad baa la taagaya toosi luquntaada ilaah baannu tuugnaya toosi luquntaada baryadii timida toosi luquntaada soomaali isku toostaya toosi luquntaada dowladdeennan baa talinaysaaye toosi luquntaada adduunkaaba taageeraya toosi luquntaada kaalinteedii tagtaya toosi luquntaada ilaah baannu tuugnaya toosi luquntaada baryadii timida toosi luquntaada burburkii tirtiranya toosi luquntaada federaalkii taageernaya toosi luquntaada isagaa talinayaaye toosi luquntaada igaad way timida toosi luquntaada ilaah baannu tuugnaya toosi luquntaada baryadii timida toosi luquntaada tiitiidii tagtaya toosi luquntaada takoorkiina tegyo toosi luquntaada siyaasiyiintaa tartami toosi luquntaada komishinkii la taagya toosi luquntaada ilaah baannu tuugnaya toosi luquntaada baryadii timida toosi luquntaada tacliintii toostaya toosi luquntaada dunidii u tagnaya toosi luquntaada hay-adaha tubani toosi luquntaada nimcadii timida toosi luquntaada ilaah baannu tuugnaya toosi luquntaada baryadii timida toosi luquntaada doorashaa timida toosi luquntaada codadkaa la tirin toosi luquntaada sharcigaa u taagan toosi luquntaada dowladdeennan baa talinaysaaye toosi luquntaada ilaah baannu tuugnaya toosi luquntaada baryadii timida toosi luquntaada tubti noo hagaagtaya toosi luquntaada daynkii dowladda soomaaliya ayaan ku yar taabanayaa laga tuuray ee dowladda federaalku ay ka soo shaqaysa tubtii noo hagaagtaya toosi luquntaada daynkii laga tuuriya toosi luquntaada qarankeennii tallaabsaya toosi luquntaada dowladdeennan baa talinaysaaye toosi luquntaada ilaah baannu tuugnaya toosi luquntaada baryadii timida toosi luquntaada
Atuu shaharaya. Atuu shaharaya. Atuu miskin.
waayahay saaxiibyaal weli ku guda jirna weli barnaamijka dabagalka wararkii wareysyada idaacadda raadiyaha baydhabo dhegeystayaal unuuna sideerinay qeybooyin ka dambeeyey ee barnaamijka dabagalka ee shacabka magaalada muqdisho weliba aragtay shalduwan ku dhiibadanaa bilaabashada howlaha doorashada iyo guddiga doorashooyinkai hoo saareen wakhtiga ee jadwalka doorashada wallaahi jadwalkaasi haddii sidaa ay tahay loogu dhaqmo waa wax fiican sababtoo ah wuxuu ku salaysan yahay habraaci ay golaha wadatashiga qaranku ay soo saareen wakhtiyadii kala duwanaa oo kii ugu dambeeyey aan u malayn inuu sagaaliyolaatanka bishii lasoo dhaafay ay ahayd haddaanan khaldanayn adigu jadwalka hadda ugu dambeeyey ay isu imanayeen ay soo saareen wuu ku salaysan yahay marka waa wax fiican weeye in doorashada jadwalkii loo dhigay dhowr jeer horey dib u dhacday oo inta jadwal la qoray uu jadwalka hore fashilmay kan in lagu dhaqmo oo la dedejiyo oo aqalka sare laga bilaabo xilligii loogu talagalay oo la soo saaro aad baan u soo dhowaynaya waana qabaa inay hirgeliso hadda waxa uun mugdiga ku jira ee la leeyahay waxbaa muran yar ku jira waa guddiga heer federaal iyo heer maamul goboleed ee gobollada waqooyi ee somalilan ay madasho halka ka jooga weeye inta kale waa saxan yihiin guddoomiyayaashii way doorteen heer maamul goboleed kulli waa ofishal marka aad baan ugu faraxsanaa waa ididiilo fiicanna waa ka qabaa waana soo dhowaynaya doorashooyinka baaqa la soo saaray ee kolley aragtida haddii aan ka dhiibto horta caqabadooyina iska jiro guddiyadii somalilan garabkii cabdi xaashi iyo iyo mahdi guulad ayagoo ishaystaa haddana dib loo soo saaray ee doorashadii lagu dhawaaqay jadwalkii arrintii gedo oo taagan iyadoon la xallin weli idin waa taagan tahay marka caqabadooyin badanaa taagan sida lagu xallin doono ma sheegi karo wallaahi annaga waddanka horta nabadgelyo iyo doorasho fiican inaan helno waa jecelnahay boqolkiiba boqol laakiin wakhtiga la haysto iyo iyo xalinta inay isqaban karna ma u malaynaayo waayo wakhtigaa kooban wakhti kooban wax in lagu xallin karo uma malaynayo laakiin haddii ilaahay nula garab galo in la qaban karaa qabaa laakiin mama u malaynayo in wakhtigan lagu qaban karo jadwalkii ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid runtii jadwalkaasi wuxuu caddaynayaa in dalkeennu doorasho aaday muran dheer kadib iyo istijid dheer kadib waxaanan isleeyahay oo aan bogaadinayaa dhiirigelinayaa in laga dhabeeyo oo maamul goboleedyada iyo cid kasta oo mataqaanaa yacni saamayn ku leh arrintaasba ay guddiga kala shaqeeyaan si dalku doorasho ay nooga qabsoonto noogana dhacdo marar badan bay dib u dhacday marar badan baa lasaqa qabsaday marar badan baa la sijiiday laakiin waxaan isleeyahay marka waa markama dambaysta ahayd dhammaantan aan ka wada shaqayno runtii wakhti fiican waayo waa laba bilood wakhti ku dhow waa lagu qaban karaa baan isleeyahay haddii dhallinyaradaas guddigaa lala shaqeeyo marka dhallinyar ahaan waa soo dhowaynaynaa doorashooyinka oo waddanka laga qabanayo waan soo dhowaynayaa jadwalka si fiican baan u arkayaa maxaa yeelay waddanka waxa waaye wuu dib dhacay doorashada rajo weynaan baan ka qabnaa waxaan ugu baaqayaa madaxda dalka kuwa ugu sarreeya kuwa looltamaya dhammaantoodba waxaan rabaa in dalka ay u naxaan si qurux badanna dalka maxaa layidhahdaa ay u hagaajiyaan kana qayb qaataan wax walba oo tabashaa ay tabanayaanne ay ku lifaaqaan nabadda guddiga doorashooyinkana howl fiican ay wadaan waxaan rajaynayaa in si fiican intay u dardargeliyaan kullii hadda waxaan rajaynayaa in oktoobar waa ugu dambayn in madaxweyne cusub la dooran doono ama kii horaa soo laabto ama mid kale ee markaas nasiib u yeesha imaado annaga kulley waxaa doonaynaa doorasho si xalaala ku dhacdo oo wakhtigeedana ku dhacdo hadduu ilah yidhaah
waayahay dhegeystayaal hamiin fayle saaxiibyaal guud ahaan weli intaa kagabagabeeyey barnaamijkii dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal oo hamiinimadan ku dhugunsaadsan idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal barnaamijkan waleysna jiraysaan oo maxamed raxmaan ibraahim jirow eh xasan aadan khayr xasan jookar la farsameeyey barnaamijkan barnaamij dhegeystayaal intidan ku imaana siyaasi nabadgelyo isini kamaysantin dhagoysada barnaamijyada kubow idaacadda raadiyaha baydhabo